أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkafiinimo taliyaha ugu sareeya ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa ku goodiyey in dagaal culus uu ku qaadayo qowmiyadda gobolka tigree ee waqooyiga dalkaas shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalalka soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid a huulayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kulan looga hadlayay horumarka dacwadda ayaa ka dhacay magaalada caad ee wilaayadda mudug ee bartamaha dalka soomaaliya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
wahabeenimo khamiisa toban iyo shanta bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan taliyaha ugu sareeya ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa ku goodiyey in dagaal culus uu ku qaadayo qowmiyadda gobolka tigree ee waqooyiga dalkaas haddaba warbixinta warkaasi waxaaynu haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare xilli ay sii xoogaysanayso xiisada ka aloosan waqooyiga itoobiya ayaa taliyaha guud ee ciidanka xabashida itoobiya jenaraal barhaanu juula uu weerar afka ku qaaday jabhadda u dhaqdhaqaaqda xoreynta shacabka tigre ee magacooda loo soo gaabiyo t b l f barhaanu juula oo isniintii lasoo dhaafay khudbadda ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey dagaalkii uu dhiiga badan ku daatay ee labada kun iyo labaatankii ka dhacay gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya ayaa kooxda t b l f ku eedeeyey inay wadaan dhaqdhaqaaqyo horseedi kara dagaal hor leh oo mar kale ka qarxa deegaanadaasi waxa uu sheegay in jabhadda t b l f ay sabab u ahayd dagaalkii labada sano ka socday waqooyiga itoobiya kuwaas oo uu ku tilmaamay dhaqarqabayaal la aasaasay konton sano ka hor oo waajib tahay ayuu yidhi in xididada loo siibo taliyaha ciidanka itoobiya waxa uu carabka ku dhuftay in t b l f ay ka dambeeyaan dowladaha masar iyo eritereya islamarkaana ay tahay koox ku dhisan khiyaano oo lagu abuuray gudaha itoobiya waxaana uu tilmaamay in ficilada ay haatan sameynayaan ay docfurur iyo hagaldaacis ku yihiin heshiiskii nabadda ee laga gaaray dagaalkii ka dhacay gobolka tigre dagaal mar kale dhex mara t b l f iyo ciidanka itoobiya ayuu barhaanu jula ku tilmaamay inuu noqon doono mid lagu jibiyo kooxda t b l f khasaarena lagu gaarsiin doono shacabka tigre waxaana uu yidhi dagaalkaasi haddii uu dhaco kooxda t b l f way carari dadka tigreegana waa la waxyeelayn taasina wixii aan dagaalkii hore ku soo aragnay khudbadda taliyaha ciidanka itoobiya oo socotay afartan daqiiqo ayuu ka sanqariyey in lama huraan ay tahay dagaal mar kale ka qarxa waqooyiga itoobiya maadaama ayuu yidhi kooxda t b l f ay isbahaysi hore la samaysatay eritereya islamarkaana ay taageero militari u fidiso maleeshiyaadka amxaarada ee faano maruu soo hadal qaaday dagaalkii kun iyo sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii dhex maray itoobiya iyo soomaaliya ayuu barhaano juula uu qoomamo ka muujiyey isagoo dagaalkaasi ku tilmaamay in aanu mudnayn in la xuso waxaana uu yidhi xilligii uu siyaad barena soo weeraray ma mudna in aanu xusno ma aha in aan dhahno siyaad bare ayaana soo weeraray waxaan xusaynaa maalinta guusha runtii maalinta guusha ayaa xusid mudan saddex sano ka hor ayayd markii dagaal lagu hoobtay oo socday muddo laba sano ah uu waqooyiga itoobiya ku dhex maray ciidanka xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka d b l f kaasoo galaaftay nolosha in ka badan lix boqoloo kun oo qof halka tirakoobyada qaarna ay tilmaamayaan in dhimashadu ay gaarayso ilaa siddeed boqoloo kun oo qof iyadoo khasaaraha hantidana lagu sheegay in ka badan siddeed iyo labaatan bilyan oo doolar mahadsanid caliyare shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada waaberiya ee magaalada muqdisho shilkan ayaa si gaar ah uga dhacay waddada loo yaqaano kow iyo labaatanka oktoobar ah gaari xamuul ah ayaana soo warinayaa inuu jiiray mootooyinka nooca loo yaqaan fekon ilaa saddex ka mid ah mootooyinkaasi ayuu waxyeelo u geystay darawaladii waday waxayna goobjoogayaal xaqiijiyeen inay goobta ku dhinteen ilaa laba ruux oo ka mid ah darawalladaasi darawalka saddexaad ayaa isna lasoo warinayaa inuu soo gaaray dhaawac xoogan isla markaana la cararay mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee muqdisho darawalkii kaxaynayay gaariga weyn ee geystay falkan ayaa lasoo warinayaa inuu isna goobta isaga baxsaday waxaana in muddo ah xayrmay isku socodka dadka iyo gaadiidka shilalka ay geysanayaan gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay gudaha magaalada muqdisho waxaana dhowr jeer sidaan oo kale dhowr qof ay ugu dhinteen kadib markii ay jiireen gaadiidkaasi mahadsanid marwaan howlgallada la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah huulaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen xaafadda kaawagoday ee degmada kaaran ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga sidoo kale mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnayeen ceelasha biyaha waxaana murtadiinta halkaasi ka soo gaaray khasaare kala duwan dhanka shabeellada hoose qarax mujaahidiinta ay ka fuliin degmada afgooye ayaa lala egtay fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen waxaana jira khasaare kala duwan soo gaaray murtadiinta kulan looga hadlayay horumarka dacwada ayaa ka dhacay magaalada caad ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya walaalkeen cabdiraxiin sheecle ayaa warbixinta warkaasi inoo haya fagaaraha magaalada caad wuxuu martigeliyey dacwatu shaarica oo ay soo qabanqaabiyeen guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka muslimiinta ee deegaanka ayaa horey loogu wargeliyey inay joogaan mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada xarakada kuwaas oo kulmo kala duwan la yeeshay bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada caad ee wilaayada islaamiga ee mudug bartamaha caad waxaa ka dhacay muxaadara ay soo xaadireen bulshada deegaanka caad taas oo ay soo jeediyeen culimo uu ka mid yahay shiikhulmujaahid sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah wefdiga soo gaaray deegaanka caad ee wilaayada mudug dadka deegaanka waxay si diiran u soo dhoweeyeen culimmadii ka soctay maktabka dacwada mujaahidiinta waxayna uga mahadceliyeen booqashada ay ku yimaadeen deegaankooda waxayna intaasi raaciyeen in loo soo celceliyo dowraadkan oo kale qaar ka mid ah haweenkii goobta ku sugnaa ayaa u mahad celiyey culimmada martida iyadiiaan noo timideen dhowrayna matabka dacwada noo imaada ilaahay khayr ha siiyo inay mar kasta waana wacdiyeen mar kasta inay noo imaadaan oyna wacdiyaan ka codsanaynaa annagana allahana waafajiyo martidii dacwadaa noo timid haddayna noo soo laabtanaanadilaahaidin maanta waxaa noo imaada marti marti ka socota maktabka dacwada islaamiga muxaadaro noo soo jeediyeen waxaan ka codsanaynaa macnaha inay haddana noo soo celiyaan mar kaleeto maanta waxaa noo yimaada marti sharaf leh waxaana joognaa degmada caad waa mahadsiin baaraka allahu fiikum sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmadii soo jeedisay ayaa sidaan ula hadlay ummadda muslimiinta ee deegaanka cad kitaabka ilaahay xukumay oo isku xukumay oo ku dhaqmay oo kor u qaaday ehelkiisana u gargaaray cadowgiisana ka soo horjeestay inaan noqonaa la rabaa aan u dhaafno taariikhta dadka naga dambeeyana aan u dhaafno islaamnamo iyo jid wanaagsano ee ilaahay raalli uu ka yahay ubadkeena iyo dadka naga dambeeyana ay naga dhaxlaan tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun qof walbow adiga waxaad geysataa ku yaalla ogow marka dadka muslimiinta waxaa laga rabaa dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inaad noqoto qof xaqa difaacaya oo u dagaalamaya inaad noqoto iyo mid caawinaya inaad noqoto labadaasi keliyaa la rabaa inaad noqoto carruurteen waxaa la rabaa inaan ka soo ceshanno gaalada doonayso in kitaabka ilaahay ku dumiso walaalaheenna inaan ka soo ceshanno qaraabadeenna ehelkeenna inaan ka soo ceshanno aadna waan idinkugu mahadcelinaynaa kelimada aan isku dardaaramayno waa taas dadkan marka ilaahay subxaana wa tacaala diintiis kor u qaaday inaan noqonno dadka diinta ilaahay subxaana wa tacaala ka soo horjeedana waa inaan ka soo horjeedsanaa ilaahay baa nagu jecel subxaana wa tacaala mas-uuliyiinta waxay booqdeen markis ka mid ah maraakiista waxbarashada caad waxayna kula kulmeen haweenka muslimaadka ah wax ka barta markiska almacruuf ee magaalada caad waxayna weydiiyeen su'aalo dhowr ah si wanaagsan ayay uga jawaabeen gabdhaha muslimaadka ee la weydiiyey su'aalaha diiniga ah waxaad sheegtaa waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horreysay oo ku shahiiday jidka ilaahay waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horreysay ee jidka ilaahay ku shahiiday ama diinta loo dilay
magacayga waa ikraan cabdi maxamed markaskaygana waa macruuf su-aasha haddaa isku dayo waa sumaya sumayo waana saxan tahay waxaad abaalmarin u heshay abaalmarin lacageed waana mahadsan tahay jazaaka allahu khayran su-aasha xigta waxaad sheegtaa waa tuma gabadhii ugu horreysay oo islaamtay dhanka dumarka nebi maxamed dad badan baa islaamay waagii ugu horreysay ama alraciilu lwal dadkii loo yaqaanay rag iyo dumarba xagga dumarka yaa islaamnimada ugu horreeyaoo tawxiidka qaata magacayga waa deeqa yuusuf haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteedana waa khadiija bintu quwaylid waa khadiija bintu quwaylid radia allahu tacaala canhaa waana jawaab saxa wuxuuna maktabka dacwadu ugu talagalay abaalmarin lacageed oo la raba in laga jawaabo insha allahu tacala waxa weeye waxaad sheegtaa goorta ay dhacday macrakadii caad lagu xoreeyey waxaad sheegtaa taariikhda ay dhacday bisha iyo sanadka ay dhacday macrakadii lagu xoreeyey deegaanka caad ee hadda aan fadhino
magacaygu waa naciim maxamed cabdulaahi waxaan joogaa degmada caad markaskaan dhigtaana waa macruuf su-aasha jawaabteeda haddaa isku daya waxa waaye bishii rajab toban iyo labadeedii sanadka kun afar boqol afartii shantii hijriyada
maasha allah jazaakum allah khayr waxaa sheegtaa mid ka mid ah mu'adiniintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
caashe cabdilwahaad axmed xalano deegaanka caad bilaal waayahay baaraka allaahu fiika bilaal waa jawaab saxa waxaad ku guulaysatay abaalmarin lacageed ku wareeji macallin su-aasha xigta waan rabaa inaad ka jawaabtaan waxa weeyaan maraatibuddiin iyo waxay kale yihiin xaliimo maxamed xaylo oo deegaanka caad ku sugan markiska macruuf maraatibuddiin saddex waaye alislaam aliimaan alixsaan waxay ku guulaysatay abaalmarin lacageed maasha allah allah ku barakeeyo su-aasha xigta waxay leedahay waxaad sheegtaa nasabka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abtirka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shariifa cumar maxamed macruuf qariyat alcaad maxamed bin cabdulaahi bin cabdilmudalib bin haashim bin cabdimanaaf bin qusay bin kilaab bin mura bin kacab
allahu akbar maam shariif
shariifa waxay ku guulaysatay abaalmarin lacageed su-aasha xigta waxaad sheegtaa tirada salaadaha shanta ah rakacaadkoodu tiradooda sheeg shanta salaadoodoo waajibka ah ragcadahooda markii laysku daro waa meeq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaa magacay ku bilaabaya falastiin maxamed celimi xaadka saca macruuf toban iyo toddoba waayahay toban iyo toddoba ragcadood ayay ku jawaabtay waa jawaab saxa waxaana ku guulaysatay abaalmarin lacageed wayna mahadsan tahay gabadhaasi deegaanka caad waxaa ka dhacay macrakadii faasilada ahayd ee lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtad xasan gurguurte allaha fadligii waxaa sabab allah uga dhigay gacmaha mujaahidiinta xaq udirirka ah ee xarakad al-shabaabuulmujaahidiin guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimaad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu